wararka aanu ka helayno deegaanada bari ee gobolka galgaduud iyo qeybo hiiraan ka mid ah ayaa waxay sheegayaan in barakac xoog leh uu ka bilowday deegaanadii ay isaga soo baxeen ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa taageeraya ee ethoobiya in ka badan ilaa afar boqol oo qoys oo badankood haween iyo carruur ah ayaa waxay soo gaareen deegaano hoostaga degmada maxaas ee gobolka hiiraan mid ka mid ah haweenka deegaanka budbud oo sababa amni aanu magaceeda u qarinay ayaa waxa ay ka warantay xaaladda ay ku nooshahay iyo deegaanadii ay kasoo barakaceen waxaan ka soo barakacna budbud oon ku dhalannay waxa waa ka soo guurnay hantidayni waa ka soo tagnay xoolahayni waa la watay guryahayni waa la gubay ciyaalkayna dhammaan dadkayna deegaankayna waa soo barakacnay meeshaana ku sugannahay waxba aan haysanoo raashinana male biyo aan cabno oo tubadaas hadda ku jiro waxaan hayn male dabkaas horta aan hadda ku shuba waa soo gaday wax kaleetood oo raashin cunana ma haysan qudaaraanan haysan weelaanan haysan goglaanan haysan wax aan haysana male waa nimankii joogi jiray oo dowladda soomaaliya ah waa ka soo baxeen nimankii kale ayi biday oo islaan bambaan kuwaas waxay yihiin anugu maaqaane ganacsiyan ahay xoolo dhaqatan hooyaday ahayd aniga maqaayadan kulahay budbud maqaayadayda waa gubeen guriga hooyaadka waa gubeen xoolihii waa naga wateen cabdulla raaga maxamuud waa guddoomiyaha degmada galcad waxa uu ka waramayaa sababaha ay u joogi waayeen deegaanadooda kadib markii ay ciidamada ethoobiya iyo kuwa soomaalida isaga soo baxeen qaybo ka mid ah bariga gobolka galgaduud waxay u soo barakaceen haddii ayuu ka soo tageen mihi wax uga dambeeya kubadan intii ka hirta waa lagu laaya galcadta waa la socotiin nimankii waxaa la dilay oo shirkadihii xataa ka shaqayhaya oon in la dila xataa caalamku ogey budbudaan nimid budbud intaan joognana cawa iyo ka maalin hoobiyey nagu wadeen ilaahay amarkii iyo ciidankaas jawaabtiisaa lagu jooga maha waxay soo rareen kun iyo saddex boqoloo qof oday biligaa soo rareen oo macacanug muluqale dadkii hadda shalay aan ka soo kacnay cidihi qaxa inya la raacaa sonkorta ilmii laga daadsa kiilo sonkora nimaa laga firdhiyey asaa ilmii looga tegey jidkuu ku soo jiriya hadda waxaa la gubay budbud iyo galcad inta kale fiyaabiyaan ka ogeyn ceelhareer ceelhareer ku dar oo ceelka dhamay la gubay weliba waa siday u kale yihiinoo galcad weli dab lama saarin laakiin khatarabilaan la dardarsiiyey guryihi jenaraal axmed maxamed tareedishe taliyaha ciidamada dowladda ee bariga gobolka galgaduud ayaa waxa uu sheegay in deegaanadii ay isaga soo baxeen shacab aanan looga soo tegin sababa jira awgeed nin gurigiisa la gubay xoolihiisa la gowracay iyagoon baahi loo qabin iyadoon baahi loo qabinaa la gowracay lixdan neefoo geelaha leeskor saaraa la gowraca laga tegey maxay taha macnahaas waa dabargoyn ee ha la gurmado oo ha loo istaago odayga siddeetan jirkaa waa inuu qorigiisa qaataa bikaas waxu dhooranayaan jirinba intaasaan leeyahay shacabkan waxaan leeyahay niyaddiina berka dhiga insha allah waa guulaysanayseen waxaan aad ugu tacsiyeynayaa askartii halkan iiga dhimatay iyo waxaan u tacsiyeynayaa guddoomiyihii degmada galcad macallin qadar allaha u naxariisto shahiid ayuu ahaa isagoo shacabkiisa u dagaalamayo dhintay jenaraal tredisha ayaa ku eedeeyey saraakiisha sare ee ciidamada xoogga inay dayaaceen xuquuqdii ciidamada dowladda ee al-shabaab kula dagaalamayay gobolka galgaduud ka warsugid ciidamo shisheeya oo taliska xoogga uu ka warsugaayo ciidamadaa shisheeya inay dalka difaacaan mana dhici karto meel walbooy joogaan ciidanka shisheeya waa baxaya bikoos dalkan uma dhalan askariga u dhashayna waxaa laga cunaqabateeyey rasaasta waxaa laga cunaqabateeyey gaadiidkii waxaa laga cunaqabateeyey mushaarkii waxaa laga cunaqabateeyey ayi nooc oo daruuriya oo u baahan yahay inuu dalka ku difaaco sidey ku dhacaysaa marka inuu askariga ajanibigaha markuu soo baxo inuu goobtii ku haro sidey ku dhacaysaa ii sheega wax dhici kara maha kow waxayse u dhici karin annaga ajaaniibta nala joogtay oo shisheeye ee garabkana siisay waxaa imaanaya diyaarado diyaaradahaasi waxay ku imaanayeen madaxa ajaaniibtaas haddaan annagu goobtaas ku hori lahayn annagood bilasaanada annagoo bilaa taakulayna xataa hal diyaarad noomaysan timaadeen askariga dhaawacmana cid naga qaadama heli lahayn haddii dalkan xisaabtan jiri lahaana inta shacabkan dhibaato gaartay maba gaari lahayn ciidamada etoobiya ee dhowaan ka soo baxay deegaanka maqokori ayaa waxa ay u ruqaansadeen dhinaca degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne